gudoomiyaha degmada kaaran ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay waddo inta loog ah oo laga hirgelinaya waaxda faanole ee isla degmadaasi mashruucan cusub ayaa ka mid ah dadaalada lagu horumarinayo kaabiyaasha dhaqaalaha iyo bilicda deegaanka iyadoo la filaya in waddadaasi ay si weyn uga qayb qaadato fududeynta iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka islamarkaana kor loogu qaado nolosha bulshada ee ku dhaqan waaxda faanole munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada kaaraan odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha degmada kaaraan faarax ee cadaani ayaa sheegay in mashruucan uu yahay tilaabo lagu xaqiijinayo baahida dhabtahi ee bulshada deegaanka islamarkaana ka qayb ah qorshaha horumarinta ee degmada kaaraane waxaa naga go-an xaafadda cc inay qurux badnaato in waddooyin badan laga hergeliyo ma aan keliya waddadaane sanco ilaa iyo degmada hiliwaa waxaan waxaan qaybsannaa waddada meydka inta ka sokaysa inaan hergelinno xaafadahaas aan interroog hergelin ayaa naga go-an insha allahna waana rajaynaynaa inaa waddooyin badan ay socon doonaan waddadan kaliimu noqon doonto waddadan maantaan ka bilaabanay saa dambana waxaan bilaabaynaa waddooyin kale ayadana waad aragteen waddadii laamiga oo jiirada ka bilaabana oo suuqa kaaraan galaay carro badan iyo haraad badan ayaa ka muuqda wakhtiga roobka da-o haddeertaan roobkii weynaa markooda ay wax carro ah iyo dhagax yaalo ma jiraan xaafadihi ayaa bannaanka ku leersanaa bannaanka ayay ku shaqaysanaa ganacsiyo ayay ka furteen intaana marshibiyeedkii iyo waddooyinkii leexana laamiga leexana oo interloog la saara ayaa lagu gaaray heerkaas insha allahna waxaan rajaynaynaa xaaf iskool maxamuud axmed cali iyo maqaayadda dabayare roob markooda laamiga waxaa fadhiisto carro iyo biyo ayaa fadhiistaan waddooyinkan markii la hergeliyo interloog la hergeliyo biyahaas iyo way istaagayaan biyo nadiif ayay noqonayaan carrada xaafadaha ka imaanayso iyo dhagaxa way yaraanayaan waxaad ku arki dintiin suuqa kaaraan oo carro iili jirtay oo dhagax iili jiro markuu roobka da laamigaas oo go-i jiray wakhtigii roobka hadda maalmihii lasoo dhaafa da-ay wax carro ah iyo dhagax oo fadhiista ma jiraan aadaan ugu mahad celinaa shirkadaha interloog ka shaqeynayo fooley